alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wاlcaaqibatu lilmutaqiina walaa cudwaana ila clى اlظaalimiin wslى اllahu clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbih wslama tasliima kaiira waxaynu ku dhex jirnay xadiidkii anas bnu malik radi allahu canhu ee ku saabsanaa hubuutu lqisaasi fi اطarafi kasin qisaastu inay ku suganto adraafta sida ilkaha oo kale can anasi radi allahu canhu ana rubayica binta nadr camatahu edadii anas edadii oo aabihay walaalahaayeen kasarad waxay jebisay haniyata jaariyatin inan dhoosheed bay jebisay aljaariya waa almar'atu shaaba baa halkan looga jeedaa fatalabuu ilayha waxay ka dalbeen alcafwa fa abow waa diideen inay cafiyaan facaraduu waxay usoo bandhigeen alarsha mag inay qaataan ee addiya diyat thaniya fa abow waa diideen magtiina fa atow waxay u yimaadeen rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam fa abow way diideen ila alqisaasa fa amara waa amray rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam bilqisaasi buu amray faqaala wuxuu yihi anas ibnu nadr alqisaas waa almumaathala wa an yufcala biljani mila ma facala bilmajniyi calayh waa qofka qoonta iyo dhibaatada geysta in lagu sameeyo ka uu geystay intuu ku sameeyey oo kale faqaala anas ibnu nadr wuxuu yihi yaa rasuula allah atuksaru miyaa la jabinayaa haniyat rubayic marka anas ibnu nadr waa inanta markaa dhibaatada geysata ee rubayic walaalkeed weeye wqad istushhida fi qaswati uxud se bukhaariya muslimba ay wariyeen marka macnuu wuxuu noqonayaa qisadani qaswatu uxud way ka horeysa laa ay laa tugsaruu lama jebinaayo waladii allihii baan ku dhaartay bacadaka ku soo diray bilxaqi xaq kula soo dirae laa tugsaru la jebin maayo haniyatuhaa dhoosheeda marka hadalkan uma odrhan radin uu radinayay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo jeesasho uu ka jeestay xukumkiisa wainamaa qaalahu min baabi atawaquc waalraja rajada uu ilaahay ka rajaynayay qisaastaasi inay baaqato ayaa aada u xoog badnayd iyo filashada uu filanayay inantaasi in la cafiyo oo ilaahay subxaana wa tacaala qoladan ay ishaystaan arrinkaa quluubtooda u furo raalli ay ku noqdaan waxaana taa tusinaya xadiidka akhirkiisa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuu ammaanay hadduu hadalkiisani noqon lahaa xaqii ou ka hor yimi xukunkii ilaahay oo uu diiday rasuulka hadalkiisii ou radiyey lama ammaaneen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahi wuxu uhi ya anasu anasow kitaab ullahi ee xukm ullahi xukumka ilaahay alqisaas weeyi ilaahay baa yihi wasina bisini waljuruuxa qisaas faradiya waa raali noqdeen waa siduu rajeynaya alqowmu qoladii inantu ay ka soo jeeday dhibaatada loo geysto facafu way cafiyeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yihi ina min cibaadi illah addoomaha ilaahay waxaa ka mida man mid low aqsama hadduu dhaarto cala allah ilaahay inuu arrinkaa yeelaya uu ku dhaarto la abarahu ilaahay dhaartiisa uu oofinaayo sidii uu ku dhaartay arrintu ay u dhacayso muttafaqu calayhi wlafdu lilbukhaari yacnaa ina min cibaadi illahi man laa yuayiman laa yukhayib allahu rajaa'ahum walaa yaruddu ducaa'ahum addoomaha ilaahay waxaa ka mida kuwa aanu ilaahay rajadooda baajin ducadooda iyo baryadoodana aanu radin kuwa waxaa ka mid ahaa anas ibnu nadr wuxuu ku dhaartay ficil cid kaleba ay samaynayso ficilkiisaba aan ahayn inaanu dhac ahayn oo alqisaas markaa dee dadku waxay u haysteen in dhaartiisaasi ay noqonayso dhaar aan fulin oo baaqata laakiin ilaahay baa subxaana wa tacaala bedelay quluubta qoladii ay ishayeen si dhaartiisu ay u noqoto dhaar markaa fushay oo aan baaqan laa barowna macnaheedu waxa weeyaan laa yuxaniثu fi اlyamiin ilaahay ka dhigi maayo mid dhaartiisii buriyey wuxuu arrinku sidii uu ku dhaartay inuu u dhacaa buu ilaahay subxaana wa tacaala xukumaya waa qof ilaahay agtiisa maamuus iyo karaamiya qiimo ku leh wayo xadiidku wuxuu daliilu yahay calaa hubuuti اlqisaasi fi الsini ida kaanat aljinaayatu camdan qisaastu meelaha ay gasho ilkaha ayaa ka mida iligii in la jabiyo haddii la ridayna in la rido waa haddii marka hore jabintiisa ama ridistiisu ay si kasta u dhacday waana sida qur-aanka ku cad haddii markaa iliga la rido inay qisaasi gelaysa waa la isku waafaqay haddii la jebiyena jumhuurta ayaa ku tegay waana sida xadiidkani uu tusiyey oo kasri buu ahaa waxa dhacay waxaa shardiga una almumaathala oo iliga iligiisii waa in la jebiyo ila qisaas baa macnaheed mumaathala yahay arrinka labaadna waa alamnu min alxayf waa in laga aamin yahay qofka in intii uu geystay in ka badan loo geysto waxaanay taasi ku imanaysaa bay odhan jireen fuqahadu iliga waxaa la qaboojinayaa inta la doonaya in la jebiyo sida annisf oo kale ama athuluth ama alrubuc kadibna waa la jebinayaa waana siduu yihi imaamu axmed markii lagu yihi kayfa yuqtasu min asini iliga sidee loo qisaasanayaa haddii la jebiyo qaala tubarad mana waa la qaboojinayaa lakiin alimaamu shaafici madhabkiisu waxa weeye cadamu mashruuciyati اlqisaasi fi الsini iliga markaa inaanay qisaasi gelahayn haddii la jebiyo waayo waxaan laga aamin ahayn buu leeyahay alxayf qofkii in lagu xadgudbo intii uu geystay in ka badan loo geysto almumaathalana suurtagal maaha buu yihi laakiin sidaa saxdaaye waa sida xadiisulbaab uu tusinaayo oo ana alqisaasa tahbutu fi الsini walow kusira xataa haddii la jebiyo lafaha kale een ilkaha aan ahayn cidaamu ra's ee madaxa ku yaala falaa qisaasa fiiha bilijmac iyadoo qisaasi ma gasho waana la ysku waafaqsan yihi waayo mumaathaladii iyo isu dhigankii baan suurtagal ahayn in lagu xadgudbadba aanaamin lagama aha waxaanay sabab u noqon kartaa qofkiiba dee inuu ku halaagsamo lafaha kale wixii aan markaa mifsal ahayn meel kala goysa aan ahayn iyagana markaa khilaaf baa ku jira oo jumhuurtu waxay yidhaahdeen ma qisaasi geli mayso waayo mumaathaladii baan mumkin ahayn xayfna lagama aamin aha ibnu xasm ayuu ra'yigiisu yahay inay qisaastu gelayso kitaab ullahi alqisaas iyo waljuruuxa qisaasun ayuu daliishanaya almuhim haddii laga aamin noqdo min alxayf wa amkanat almumaathala qisaastu waa gelaysaa haddii kalena geli mayso waxaa laga qaadanayaa qisaastu inay tahay xukumkii ilaahay ee sharcigii ilaahay oo waajib tahay in la fuliyo ilaa ciddii xaq u lahayd inay cafido mooyaane ciddii xaqa u lahayd haddii ay cafido xukumkii ilaah oo la cadilay noqon mayso ee waa xaq bani aadam waxaa xadiidka laga qaadanayaa jawaazu ashafaacati fi qabuuli tanaasuli can alqisaas inay bannaan tahay in erge laga noqdo in qof laga daayo qisaasta xuduudiyadu waa ka duwantaha tashfacu fii xaddin min xuduud illah xuduuddu waa xaq ilaahay tanna waa xaq bani aadam weeyi qisaastu waa xaq bani aadam markaa bani aadamkii waa la ladqabayn karaa waa la odhan karaa qofkan qisaasta ka daayo ka cafi ay qisaasta haddii la daayo maaha in sharcigii ilaahay la cadilay marka horeba xaq bani aadam bay ahayd bani aadamkuna xaqiisa waa ka tanaasuli karaa waxaa laga qaadanayaa jawaasu lxalif calaa maa yudanu wuquucu wixii la filaye loo malaynaya inuu dhici doono in lagu dhaaran karo wallahi laa tuksaru haniyatuhaa waxaa xadiidka loo daliishaday karaamaat lwliyaa saxaabiga ilahay wuxuu ku maamuusay dhaartiisii inuu oofiyey wa fiihi jawaasu hanaa cala alcabdi asaalix fii xuduurihi ida uminat alfitna addoonka ilaahay wanaagsan waa la ammaani karaa isagoo jooga shardi waxa un in fitna looga aamin noqdo ina min cibaadi illahi man low aqsama cala allahi la abarahu can ibni cabaasi radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam man qutila qofka la dilo fii cimiya iyadoon la garanahayn ciddii dishay aw rimiya ama isshiid lagu dilo bixajarin dhagax laysku shiiday oo qofkii markaa uu kaga dhacayna aan la garanahayn laba kooxood baa isshiidoo dhagaxan bay isku shiideen aw sawtin lagu dilo qof baaba ula qastiyey oo jeedal buu ku dhuftay ow casar ama ul fa caqlu ay fadiyatu magtiisu waa caqlu lkhata waa diyadii khata ama kama ah waman qutila qofka la dilo camdan ay qatlan dilo camdan kasa fa huwa xukumkiisu qawadun weeye ay qisaasun waman xaala qofka hor istaaga duunahu qisaastaasi fa calayhi dushiisa waxaa aatay lacnatullah iyadoo qofkii qisaasta lahaa uu doonayo qofka hor istaaga akhrajahu abu daawuuda wاnnasaa'iyu wabnu maaja biisnaadin qawiyin buu ihi صيح أن الxadيiث mrsل sda xadiiثku waa mrsل oo ruwiya marفوuعا وruwiya mرsلا وصحيح أنh mرsل min طريqi cمr عan طاwuس mرsلا qال الdار qطني huو صحيiح inuu mrsل yh qال بن cabdالhاdي isناadه jayd lakin qad ruwiya mرsلا bu i marka man qutila fii cimiya man qutila fii xaalin yacma amruhu qofka la dilo xaalad aanu arrinkiisu caddayn oo ciddii dishay aanay caddayn aw rimiya waa maqsuur min aramyi oo man qutila fii xaali taraami lqowm qofka la dilo iyadoo dad aysa shiidayaan falam yatabayan ilqaatil kii dilay markaa aan la garan qatligaasi waa qatli khata oo camdi ma aha magtiisuna waxay noqonaysaa magtii khata ama kama ah tii camdiga noqon mayso qatligu markaa haddii uu yahay camdi haddii uu yahay marka intaynan taa dhaafin magta ayaa lagu yeelanayaa xaaladdaa hore qof baa lagu dilay tusaale ahaan zixaam meel ay dad isku cidhiidhiyeen dawaafkoo kalea lagu dilay ama dad waxa weeyaan ka yaacaya dab oo kale ayaa jeedhay ama ramyuljimaar buu ku dhintay qofkii ama dad baa isa shiiday ama laba kooxood baa isdilay oo la garan maayo qofka ay kaga dhacday magtiisa cidda lagu leeya waa la isku khilaafay sida saxdiina waxay tahay ana diyatahu fii beyt ilmaal magtiisa dowladda ayaa bixinaysa qof gaaroo loo soo qabto mar haddaan la garanahayn oo qof qof macsuumu dami hadru maba noqdaba oo qadiyadii qasaamada ninkii qoladii dhiigga lahayd ay ku dhaaran waayeen qoladii kalena dhaartooda ay ku kalsoonaan waayeen fawadaahu nabiyu min cindi nafsihi rasuulka calayhi salaatu wasalaam magtiisii bixiyey markaa qof dhiiggiisa shareecadu ilaalisay dhiiggiisu haduru ma noqdo culimada qaar waxay idhahdeen ciddii meesha joogtay oo dhan tusaaleaan dawaafka hadduu ku dhintay intii dawaafaysay oo dhan laakiin taasi sax ma aha waayo dee dadkaasi dhibka may wada geysan oo dilku kama wada dhicin markaa qof aan dee dembi lahayn in dembi la saaraabaa ka dhalanaysa qaarna waxay yidhahdeen waa hadur mar haddaan la garanayn qof gaara oo dilay cud loo soo qaban karaa aanay jirin waa qowlu maalikisna waa daciif qof xalaalu ma aha inuu qisaasta hor istaago oo qofkii qisaasta xaqa loogu lahaa uu difaaco arrintaasina waa min alkabaa'ir وعn بن cmر رضي الله عنهma عن النبي صلى الله عليه وسلم qاal إda أمسka hadii uu qabto الرaجuل ninkii الرaجuلa nin uu qabto وqaتlahu uu dilo alآkخaru ka kalena يqتل waa la dilaya aladii kii qatla dilay ويxbس waa la xidhaya aladii kii أمسka qabtay rawaahu daara qطنiyu mوصuلا iyadoo sanadkiisu xidhiidhsay waa mrسلا وصaxiب بن الqطاn وrijaaل ثiqاat إla أن الbayhaqiي hase yeeshee bayhaqi rajaxa wuxuu xoojiye almursla xadiidku waa mursl bu hada غayru maxfuud buu ihi mawsuulka وqad qiila عan ismaaعiil بn أmyة عan سacيid بn musayb عan النabiyi slى الlaه عalيه وsلم وsawا ma أخbarna waayo murslku waa min طariiqi wakiic عan sufyaan mawsuulkuna wa min ariiqi alxafri can sufyaan wa wakiicun ahbatu min alxafri fii riwaayatihi can sufyaan waxaa kaloo ayidaya inuu cabdurazaq ku wariyey fi lmusanaf min ariiqi macmar wa bnu jurayj can ismaaciila mursalan qowlka markaa bayhaqi baana ka saxsanka ibn qaaan ibnu cabdilhaadi wuxuu ha wa qowlulbayhaqiy asaxu min qowl ibn qaaan uma qaala can lmursal hada huwa almaxfuud marka xadiidku waa daciif waxaana daliishaday culimada yidhi haddii qof og qofkan in la dilaayo kii dilaayay uu qabto labadoodaba waa la dilayaa kii dilay dee isaga khilaaf kuma jiro waayo labadooduba dilka way wadaageen oo haddaanu u qabteen ma dili kareen qabashadiisaa u suurtogelisay dilka marka alqatlu xasala bificlihima labada ficiloo la ysu geeyey baa dilku uu ka dhashay waana qowlu malik wa riwaaya can imaami axmed marka culimada qaar sidaasay yidhaahdeen xadiidkan markaa isaga waxaa daliishaday qolooyinka yidhi ka qabtay waa la xidhayaa uun muddo markaa la xidhayana xadiidka laguma sheegina ijtihaadka xaakimkay u noqonaysaa arrinta sida jumhuurtu yidhahdeen qaarna waxay yidhahdeen ilaa uu dhimanayo xidhnaanaya waayo qofkiibuu xidhay ilaa uu dhintay soo maaha isaguna waa inu xidhnaado ilaa uu dhimanayo qowl saddexaad wuxuu leeyahay mee waa la ciqaabayaayo lama dilaayo oo isagu ma dilin qabashaduna waa sabab hayru mulji oo iyadoo la qabtay waa iska dayn karaya ka dile mubaashiro iyo sabab hadday kulmaanna dee mubaasharada ayaa xukumka iska leh waana qowl shaafici xadiidkuna waa daciif bay yidhaahdeen almuhim qofka waa la ciqaabaya waa la tacsiirayaa tacsiirtaasina xadma lahaa noocna looma sheeginoo xadiidkani waa daciif ijtihaadka xaakimka ayay u noqonaysaa laakiin la qisaasi maayo lannu ida ijtamaca asababu walmubaasharatu qudimat ilmubaashara haddii sabab iyo mubaashara ay kulmaan baashiraadda ayaa xukunka qaadanaysa markaa kan qabtay sabab buu dilka u noqday ka dilayna wuu baashiray baashiraadda ayaa xukum kale hadday labadaasi kulmaan وعن عبد الرحمن بن البيلماني أن النبي صلى الله عليه وسلم qتل waa dilay مسلما nin مسلma buu dilay بمعاahdi buu u dilay gaal heshiis lagula jiro iyo cahdi وqاala wuxuu hi أنا aniga أwlىa man mid u mudan wفى oofiyey بdimti ay بcahdihi heshiiskii uu gaalada la galay mid oofiye anaa u mudan أرجه عبد الرزاق hkذا مرسلا xaal ymid mرسل وسله dار قطني بذkr بن عمر فيه وإسناaد الموصول waahin xadiiku markuu mwصuل yahayna snadkiisu aad buu ضaciif u yahay buui أولا xadiikani waa mرسل عبدالرحمن بن البيلماني oo markiisa horeba daciifa ayaa irsaaliyo xadiidkiisu hadduu musnad noqon lahaabaan mawsuul noqon lahaa baan la aqbaleenba fa kayfa wahuwa mursalun sidee loo aqbalaya isagoo mursala ka mawsuulkaana sanadkiisa ibraahim alaslami baaba ku jira oo matruuka xagga markaa matnigana nakaara ku jirto dee wuxuu khilaafsanya axaadiidii saxiixaydeenna soo martay laa yuqtalu muslimun bikaafirin muslim gaal loo dili maayo marka waxay u egtahay xaafidku xadiidkan inuu keenay uun si loo garto dacfigiisa oo baabka inuu ku jiro xadiid markaa daciif oo ay deliishadeen fuqahada qaarkood oo ay u deliishadeen haddii muslimku gaal mucaahada uu dilo in loo dilaayo waana sida xanafiyadu yeeleen cumuumaadkana waa ku kabeen laakiin xadiidku waa daciif cumuumaadkana waxaa laga horaysiinayaa xadiidka khaaska ah ee si cad u sheegay inaan muslim gaal loo dilahayn laa yuqtalu muslimu bikafirin wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxu uhi qutila waa la dilay ghulaamun baa la dilay inan yar baa la dilay hiilatan khadiicatan wakhufyatan si qarsoonoo khiyaameyna ay ku jirta ayaa loo dilay hiladu waa an yukhdaca wayuqtal fii mowdici laa yaraahu axad waa qofka in la dago oo la khiyaameeyo dabeetana lagu dilo meel aan cidina arkahayn waxay ikhtiyaalaadka hadda ay yidhaahdaan sida qof baa guri loogu yeedhay oo lagu yihi kaalayo waxaan iisoo hagaaji qasabad baa iga jabtay ama leydh baa iga xumaaday ama qof baa iga xanuunsanaya kaalay iisoo dabiib deetna gurigii markuu soo galay baa lagu dilay hiila la odhanaya waxaa la mida qof weyn ama qof yar baaba la khiyaameeyo meel baa la geliyey halkan soo yarogal baa la yidhi markaasaa la dilay fa qaala cumaru wuxuu uhi low ishtaraka haddii ay ku shuraakoobi lahayen fiihi dilkiisa ahlu sancaa reer sanca oo dhami laqataltuhum waan dili lahaa dhammaantood bihi isaga ayaan u dili lahaa akhrajahu lbukhaariyu bukhaari ayaa wariyey qaala alxaafid hada alaharu mawsuulu ilaa cumara biasaxi isnaad buu ihi fatxulbaarigu saa ku yihi bukhaari qaala fulan qaala lii ibnu bashaar buu yihi xadaanii yaxya shuyuukhdiisa wuxuu ka maqlayna sidaa waa yidhaahdaa bukhaari waayo xadii aarkan wuxuu ku saabsanya hadday jamaaca ku shuraakoobaan laba iyo ka badan qof dilkii qatliguna markaa camdi uu yahay mid walibana wuxuu ku dhuftay haddii uu kelidii noqon lahaa uu dili lahaa shardi an yakuuna ficlu kuli waaxid minhum saalixa liixdaai اlwafaat l hadduu mid yaro xagtay midna uu toorri wadnaha ka geliyey la isku mid maahe jamaacadan ku shuraakoobaa laga hadlayaa laleey waa loo wada dilayaa waa jamaacada mid walba ficilkiisu low infarada la axdaa wafaatan hadduu kelidii noqon lahaayo ka kale ficilkiisu aanu raaceen qofku dee uu dhiman lahaa laakiin waa ka duwan tahay haddii qaarkood ficilkoodii iyo qofka waxay ku sameeyeen uu yahay mid loo dhinto qaarkoodna mid loo dhinto aanu ahayn markaa dee mid waliba xukumkiisu qaadanaya markaa jumhuurtu waxay ku tegeen in dhammaantood ba loo qisaasayo xanafiya washaaficiya walmalikiya walxanaabila waa siduu xukumay alkhaliifaة rashid cumar ibn khaaab radi allahu canhu toddoba qof baanay ahaayeen saxaabaduna meesha waa joogeen markuu cumar sidaa xukumayay cidina cumar kuma khilaafin haddaanay banaanayna cumar arrinkaa waa lagu qabsan lahaa ta kale waxaa ayidaya cumar xukunkiisa cumuumaat اladila oo qisaasta sheegaysa iyadoon kala qaadin dilka uu qof guri geystayey ka ay jamaaca geysteen ta kale haddii la eego xagga qasdiga maqaasidu shariica haddii laga eego haddaan saa la odhan lahayn qof kasta oo doonaaya qof inuu dilo dee jamaacin buu soo kaxaysan laha odhan laha war markaynu koox noqono layna layn maaye magtana anigaa bixinaya kaale oo ila dila marka waxaa dhici lahayd dee in dilku uu fududaado marka aqwaal kale ayaa jirta midun baa la dilayaa ay doortaan dadka dhiigga lii kuwa kalena magtaa laga qaadayaa kaasina waa daciif waxaa u badanay deliishanayaanna waa cumuumka qowl allahi tacala wakatabna caleyh fiiha ana nafsa binafs oo haddii qof toddoba loo dilo dee anafsu binafsi maaha bay leeyihiin waxaa kaloo xadiidkani uu tilmaamaya ana qatla alghiila yuujib alqatla xatman qofka sida loo kala loo dilaa waa kala duwan tahay qofka haddii la ikhtiyaalo oo si qarsoon loo dilo waana dhacdaa taas in dadka qaarkood intay dad laayaan meydkoodan xataa ay qariyaan dilkii kale caadiga ahaa waa ka duwan yihi ee si muuqato qofka loo dilay oo dilkaa kale dee sidaynu arki doonno dadkii qofka dhiiggiisa la waxay kala dooranayaan qisaas iyo iyo caf ama diyaha a qaataan ama diyahaana qaadane laakiin dilku hadduu kiilayo ikhtiyaal uu yahay qofkii sameeyey arrinkiisu waa dilun xataa qofkii dhiigga laha hadduu idhahdo waan cafiyey ama mag baan doonayaa ilowba ilow qofka waa la dilaya yuqtal waana suu ikhtiyaaray sheikh ulislaam ibnu taymiya raximah ullah waayo cumar radia allahu canhu isaga ayuunbaa qoladan laayay waxba kama aanu weydiin ninka ay dileen ciddii dhiiggiisa lahayd low ishtaraka fii ahlu sanca laqataltum buuri wa can abi shurayxin alkhusaaciyi radia allahu canhu qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam waman qutila ka la dilo lahu isaga laga dilo qatiilun ay maqtuulun mid la dilay bacda maqaalatii haadii odhaahdaydan dabadeed faahluhu casabadiisu bayna khiiratayn laba doorashay u dhaxeeyaan ima an yaakhuduu inay qaataan alcaqla magta aw yaqtuluu ama inay dilaan qofkii qofka ka dilo qisaastaan akhrajahu abu daawuuda wannasaa'iyu wa asluhu fi saxiixayni min xadiidi abi hurayrata bimacnaahu isagoo la macno ah waman qutila lahu qatiil fahuwa bikhayri nadarayn qofka qof laga dilaa laba talota u roon buu dooranayaa ima an yuaddaa wa ima an yuqaad in mag la siiyo iyo in qofkii loo qisaaso wa cinda muslim ima an yufdaa wa ima an yuqtal xadiidku wuxuu daliilaya qatligu haddii uu camdi yahay inuu waajibinayo laba arrimood midkood qisaas ama diyo labada ayaa kala dooranaya doorashada leh maqaatilka ama ehelkiisa maya waa waliyu lmaqtuul oo qofka la dilay weligiisa ka dhiiggiisa leh waxba markaa haddii laga weydiin maayo xataa haddii uu idhaahdo kii qaatilka ahaa anigu qisaas baan doonaya hallay qisaaso oo qofkii qofkan dhiiggiisa la-aana uu leeyahy qisaas dooni maayo mag baan rabaa ikhtiyaarka waxaa le siduu xadiidku caddeeyey waliyu lmaqtuul qofka la dilay qofka dhiiggiisa leh qaatilku ikhtiyaarka ma laha adilada markaa qisaas qura un sheegtee kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla iyo man qatala camdan fahuwa qawad iyo iyadaaba isfasirtay adilada kalena way fasirtayoo waa cinda ikhtiyaari waliyi lmaqtuul oo haddii qisaasta uu doorto qofkii waxa weeyaan dhiigga lahaa faman cufiya lahu min akhiihi shay-un baaba dee ka dambaysa baabu diyaati aadaakani baabu bayaani axkaami diyaat magaha axkaamtooda caddayntii la caddaynaya buu baabkani ku saabsan yahy waa jamcu diya almaalu lmuaddaa ila lmajni calayhi aw waliyihi bisabab اljinaayati calaa nafsin aw طaraaf waa xoolaha la siiyo qofka qoonta loo geystay amaba se weligiisa cidda mas-uul isaga u ah oo jinaayo sababteed loo siinaayo dhibaato loo geystay xadgudub lagu xadgudbay naftiisii oo la jaray ama daraf adraaftiisii ka mida xubnihiisii waman qatala mumina khaطأa fataxriiru raqabati muؤminaة wadiyaة musalamaة ilى ahlihi ila an yasadaquu qaacidaة baabna waxa weeye ana kula man atlafa insana aw juz'a minhu bimubaasharatin aw tasabubin facalayhi diya qofka insaan markaa baabiiya ee naftiisii jara ama qeyb ka mida oo baashiro arrinka ama sabab u noqda mag ayaa lagu leeyahay maqaadiiru diyaad buu ka warramaya xadiidkan uu keenay mualifku magaha iyo qadaradooda can abi bakr ibn mxamed ibn camr ibn xasmin can abihi can jadihi radi allahu canhu ana nabiya salى اllahu alayh wasalam kataba waa qoray ilaa ahli lyaman buu u qoray yani kitaaban fadakara alxadiidu dee wax badan baa ku jira xadiidka oo tahaarada zakada abwaab fara badan ayuu ku saabsanaa oo kitaabu zaka iyabuu inagu soo maray nawaaqid lwudu iyo ana man ictabaa qofka bilaa sabab la dilo ana man ictabata qofka bilaa sabab dila muminan mumin qatlan dil qatalahu dila qatlan dil can bayinatin adoon caddayn loo hayo fainahu qawadun xukumkiisu waa qawad faxukmuhu alqisaasu wey qawadna waa qisaasta ilaa an yarda inay raali ku noqdaan mooyaane awliya ilaa an yarda inay raali noqdaan mooyaane awliyaa lmaqtuul qofka la dilay dadkii dhiiggiisa lahaa oo raalli ay ku noqdaan cafwun bidiyatin aw bigayri diya waina fi nafsi waina miatan boqol oo min alibili geel ah ayaa fi nafsi ayaa naftii markaa ka waajibay nafsuna halka waxaa looga jeedaa alrajul muslim baa looga jeedaa ninkii muslimka ahaa waayo waina diyata maktii fi nafsi naftii bay markaa fi ishaaqi nafsi naftii jeristeedii bay ka waajibtay miatan min alibil baa ka waajiba oo diyada ka bedel boqol geela marka ninkii muslimka ahaa magtiisii baa boqol geelah wa fi lanfi sankiina idaa uuciba haddii la dhammaystiro jadcuhu jaristiisa addiyatu wajibat waxaa waajibtay fiihi diya mag dhammaystiran haddii qofka sankii laga wada jaro wa fi lisaani carabkiina fi qaci lisaanina addiyatu mag dhammaystiran baa waajibtay wa fi shafatayni labada dibnoodna addiyatu wa fi dakarina addiyatu baa waajibtay wa fi lbaydatayni labada xiniyoodna addiyatu baa waajibtay wa fi sulbi dhabarkiina addiyatu baa waajibtay lafdhabartii haddii jabto wa fi lcaynayni labadii indhoodna addiyatu baa waajibtay wa fi rijli lugti alwaaxidati ee mid qura ahaydna nisfu diyati baa waajibtay labadaa diye ah wa fi lma'muumati waa yahay nabarkii gaadhay xuubka maskaxda ka soo sarreeyana hulusu diyati baa waajibay wa fi ljaa'ifati nabarkii jawfka u dhaadhacayna hulusu diyati baa isna ka waajibay wa fi lmunaqilati tii lafta meesheeda ka rartayna hamsa casharata shan iyo toban baa waajibay min alibil geel xaggood ka ahaaday xaggii ka ahaaday wa fii kulli isbaacin far kastoo min asaabici ilyad faraha gacmaha ka mid iyo warijli faraha lugta cashrun baa waajibay toban oo min alibil far kasta waa toban ama lugaha ku taallo ama gacmaha wa fi sini iligiina khamsun baa waajibo min alibil geeli ka mida wa fi lmuwadixati tii lafta caddaysay hilibkii bay dhammayso laftii cad baa soo muuqata amaba sadee marka la geliyo irbadiy wax laftii baa la xaquuqayaa khamsun baa waajibo min alibili ah wa ina arajula ninka yuqtalu waa loo dilayaa bilmarati gabadha wa calaa ahli dahabi qolooyinka dahabka haystana alfu diinaarin baa ku waajibay oo dee boqolkii halaad bedelkooda kun diinaar baa ku waajibay ahrajhu abu daawuuda fi lmaraasiil والنسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وأحمد واختلوا في صحته marka xadiidkan wuxuu leeyahay طرق buu leeyahay iyo أسانيد majmuuceedana markaa uu saalix ku yahay waana xadiid mashhuura weeye ولهذا بقى أئمة قال يقولون يعقوب بن سفيان لا أعلم في جميع الكتب المنقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم كتبت لسو نقليي إلى لي النبي عليه الصلاة والسلام قرأي وعيد قرأي كتاب كا عمرو بن حزم يتكسح إحنا بدل ما رقبولي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى سلام حويري لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ذلك ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير معروف ما في عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد حديثك متواتر كما يسيا كحوك بدن بأورانيا حق الشهرة دي سلا إيغو مدى كلام معظم ما جاء فيه له شواهد مسايشة كتب بدن كيدو الشواهد بين لاضح ومرسل سعيد بن المصيب فتاوى علي بن أبي طالب رضي الله عنه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وسند كيس حسن ياهي انت المركة أضم بيس حديث كواء وعلى أهل الذهب ألف دينار يدوى ضعيف وحكم كي عمر حكم كي النبي عليه الصلاة والسلام إلا قد لقى مركة وضعيف وي وهي حديث كان وحد تلمامي alqatl alcamdu alcudwaan inuu sugaayo qisaasta inay raalli magta ku noqdaan mooyaan ama cafiska awliyaa lmaqtuul waman qutila lahu qatil fahuwa bikhayri nadarayn ima an yuadda wa ima an yuqaad waxaa kaloo xadiidku uu tilmaamaya ana diyata alkaamila linafsi lmuslima hiya miatu min alibil oo ninka muslimka ah magtiisu waa boqol halaad xadiid lqasaamana waa ta ku cad fawadaahu fakariha rasuulu llahi an yubطila damahu fawadaahu bimiati min ibil sadaqa walibil huwa alaslu sida saxiixa ah geela ayaa asala waxaan kalee lo iyo ari iyo dahab iyo fido iyo lacag iyo geela lagu qiimeynaya qiimaha markaa geela uu maraayo ayaa lagu qiimayn karaa iyadu mid meel fadhidamaa laakiin geelu waa wax go-an waxaana taa tusinayaa nabigu calayh salaatu wasalaam wuxuu kala duway diyat lcamdi iyo diyat lkhaa wuxuu kala duway geela noocii lagu bixinaayey taasina waxaa tusinaysaa inuu geelo asalka yahy oo diyatu waxa weeyaan alcamdi geela waa la adkeeyey diyat lkhatana saasi ka fudud baa laga dhigay xadiidka camr ibnu shacaybna waa ku caddahay inay waxyaabaha kale qiimaha geela u noqonayaan wlma'muumatu ulu lcaqli alaau waalaauuna min alibil aw qiimatuha min adahab aw ilwariq aw ilbaqar aw ishaa ka geela asal u ah magta waxa kale haddii lagu bixinaayo waa inuu qiimihii geela noqdo qiimaha geelu markaa uu marayo qiimo wahmiyana lama rabo sida imika xaalkeenu iyo qiimo xaqiiqiya baa la rabaa maalinkaa la kala qaadanaya geelu imisu seelada ka taagany intaasaa lagu kala qaadanaya ile geelu meel ma fadhiyo lihada cumar ibn khaaab radi allahu canhu sida ka ansaxday wuu bedelay qiimihii dahabka dahabkii afar boqol shan boqol ahaa wakhtigii nebiga alayh salaatu wasalaam kun alf dinaar buu gaadhsiiyey waayo qiimihii geela isbedelo geelii baa qaaliyoobay halkii hore un kumuu hayn cumar ibn khaaab radi allahu canhu isbedelkaa qiimaha geela ku yimi isbedelkaa qiimaha geela ku yimi wuu la socday cumar ibnu khaaab radia allahu canhu waayo xadiidku waxaa kaloo uu daliil u yahay qofka haddii sanka laga jaro bal waaba qaacido guudba ma maa fi linsaani minhu shayun waaxid fa fiihi diyatu kaamila qofku wuxuu hal ka leeyahay midh qura uu ka leeyahay haddii laga gooyo waa mag dhammaystiran maxaa ka mid a sanka qofku laba san male san qura buu leeyahy sankii la jaro waa mag carabkii haddii la jaro waa mag dakarkii haddii la jaro waa mag dhammaystiran wa fi lanfi idaa uuciba jadcuhu addiyatu xadiidka cabdillaahi bni camr isna way ku soo aroorto markhaatibuu xadiidkan uu yahay waana maxalu ijmaaca waa la ysku waafaqsanyay carabkana waa sidaasoo kale mursalu saciid ibn musayib baa u markhaati furay iyo fataawa caliyin fi lisaani addiya walihada culimmadu way isku waafaqeen qofka haddii carabka laga jaro inuu mag dhammaystiran uu yahay qofka magtiisii weeye dakarkuna waa la mid oo waxa u markhaati furay mursalka saciid ibn musayib wkadalika fataawa caliyin wafi dakari addiyatu wafi ixda albaydatayni nisfu labada xiniyoodna waa mag dhammaystiran midkoodna waa nisfu diyati shafateynka labada dibnood qofku wuxuu laba ka leeyahay laba ma fi linsaani minhu inaan haddii labadiiba la jaro waa diyatun kaamila haddii midkood markaa la jarana waa nisfu diyati walihada qofku laba dibnood buu leeyahy labada dibnood waa mag dhammaystiran fataawa caliyin biisnaadin xasan baa u markhaati furtay fi shafatayn diya wakadalika albaydatayn iyagana addiya waana siduu xukumay caliyin radia allahu canhu mursalu saciid ibn musayibna ku sugan dhabarka qofka haddii laga jabiyo oonu dhabarkii kabmin waxay jumhuurtu ku tageen diya kaamila inuu qofkaasi leeyahy mursalka saciid musayibna waa ku taallaa ana sunata madat fi lcaqli biana fi sulbi addiyatu waayo dhabarku waa qofku dee dhabar qura ayuu leeyahy laba ma laha dhabarkuna laba laba waxtar buu leeyahy jamaal waa leeyaho dee qofkii waa kan toosinaya adigale qofku waa isku soo foorarsan waa isku soo jabayahay manfacana waa leeyahay marka mar hadduu labadaa sifo uu leeyahay diya kaamila weyn labada indhoodna waa diya kaamila xadiid camr ibnu shucaybna waa waa ku soo aroortay wa fi lcayni nisfu lcaqli hamsuuna min alibil ay qurux iyo manfacaba waa leeyihiin isha qurina waa conton waa ninka marka laga hadlayo lugta qurina waa conton waana maxalu ijmac xadiidka camr ibnu shucaybna waa ku jirta waa fi rijli nisfu diyati sanadu xasan se hore aynu sheegnay alma'muuma waa nabarka gaadhay waxa weeyaan xuubka ka soo sareeya maskaxda lakiin maskaxdii muu taaban waa thuluthu diya xadiid camr ibnu shucaybna saas ayaa ku cad halaathun wa halaahuuna min alibil jaa-ifadu waa wixii markaa jawfka gaadha ee guda u dhaadhaca waxa waxay iyaduna noqonaysaa thuluthu diya oo xadiid camr ibnu shucayb can abiyi can jaddihina waa ku jirtaa laakiin waxaa looga jeedaa aljaa-ifatu hayru naafida waa ta aan xagga kale uga bixin hadii tusaalahaan qofkii halkaa caloosha laga geliyo dhabarka ay ka baxdo ama dhabarka ay ka soo gasho xabadi ama waran oo dhinacyadan uu ka baxo ama xaggan caloosha uu ka soo baxo waa jaa-ifataan mar haddii laba meelood uu dalooliyey waa laba jaa-ifo weeye waana siduu xukumay abu bakrin radia allahu canhu cid saxaabada ka mid oo khilaaftina lama oga walihaada bay culimada qaarkood ijmac ka dhigeen sida ibnu qudaama oo kale fi lmuqni almunaqila waa ta laftii intay jebisay meesheediina ka rartay waa shan iyo toban halaad xadiid camr ibnu shucaybna waa ku soo aroortay far kastaoo faraha qofka ka mida ama lugaha kaga taallo ama gacmaha wa cashru min alibil waa toban halaad iliguna waa shan halaad wax khilaafiina kuma jiro almuwadixana waa khamsu min alibil waana inoo soo socotaa insha allah xadiidka qaar baa lagu sheegi doonaa waa ta laftii waxa weeyaan ay caddaatay hilibkii ka sokeeyey wixiiba ay dhammaadeen ninkana gabadha waa loo dilayaa buuhi xadiidku xadiidkii anas ee hore inoo soo maray saxiixinka ku jira fii qisati alyahuudi alladii qatala almar'a ayaa halkaana isku mid ay ka yihiin ama jumlada u dambaysa wacalى ahli dahab alfu dinaari laa tasixu marfuucata ilى اnabiyi calayh الsalaatu wasalaam nebiguda saa ma xukumin uu xukumay arbaca miat dinaar ilaa amaani miat dinaar inay boqolka halaad u dhigmaan lakiin markuu geelu qaaliyoobay buu kor u qaaday cumar oo uu ka dhigay maxay kun dinaar taasina waxay daliil u tahay in waxaa la eegaya ay tahay haddii aan geel lagu bixinayn qiimat libil wa ana alibila huwa alaslu geela ayaa asalka wa can ibni mascuudi radia allahu canhu can اnabiyi salى اllahu alayh waslama qaal diyat اlkhaطa'i kama amagtiisu akhmaasan xaalo ay tahay mid shan qaybood loo qaybinaayo cishruuna xiqa weeyi waa labaatan qaalmood oo markaa xiqa ah wacishruuna jadaca wacishruuna banaati makhaad wacishruuna banaati labun wacishruuna bani labunin akhrajahu daara qطniy wakhrajahu alarbacatu bilaf wacishruuna bani makhaad badela bani labun waisnaadu lawali aqwa buu yihi wأkrajahu بn abi shayba min wajhin aakhara mawquufa wahuwa asax min almarfuuc marka xadiidkani warada marfuuca wa mawquufan wاlmarfuucu daciif mawquufka oo ah hadalka cabd llahi bn mascuud radi allahu canhu ayaa صaxiixa waxaana uu tilmaamayaa ana diyat alkhaa mukhafafa awala mukhamasa laga dhigay shan qaybood baa geeli laga dhigay halka diyat lcamd dilka kaska ah geelu uu yahay muhalla muhallatha wey waa saddex qayboodun marka cishruuna xiqa waa ta afar jir sanadkii afraad gashay jadacana sanadkii shanaad cishruun banaati makhaad waata sanadkii labaad gashay cishruun banaat labuna waata sanadkii saddexaad gashay kadalika takfiif kalena waa ku jira udkhilat fiiha dukuur lab baa lagu daray labkiiyo dhadigana dee dadku dhadigay jecel yihiin cushruuna bani labuun baa lagu daray marka diyat lkhata inay sidan u xadidan tahay waa sida alaimat larbaca ay ku tageen iyo jumhuur salaf waxaa la ysku khilaafay un cushruuna bani makhaad ba mise waa bani labuun riwaayadda marfuucee daciifka bay bani makhaadu ku soo arooreen ta mawquufka ee saxiixi maxay sheegtay bani labuun walihada baa shaafici iyo maliki ay qaateen akhaduu biriwaayati almawquufa asaxiixa oo bani labuunka sheegaysa wa tarakuu almarfuuca liannahaa daciifa wa akhrajahu abu daawuuda watirmidiyu min ariiqi camr bni shucaybi can abihi can jaddihi rafacahu ilى الnabiy alayh الsalaatu wasalaam addiyaة maktu wa halaaثuuna xiqa waa afar jir soddon afar jira wa halaaثuuna jadac iyo soddon shan jira wa arbacuuna khalifa iyo afartan riman fii buطuuniha awlaaduha tafsiirun buu khalifa u siiyey oo caloosheeda ayaa waxaa ku jirta awlaaddii macnaa waa geel dhalayo rimo weeye marka fii buطuuni awlaadiha awlaaduhaa abu daawuud kuma jirto iyo tirmidi toona wakadalika cinda axmed ma aha xadiidkan wuxuu ku saabsan yahay diyat lcamdi buu ku saabsan yahay sida riwaayadda tirmidi ku cad faman qatla mumina mutacamida dufica ilى أwliyaaءi اmaqtuul fain shaau qatl wain shaau akhaduu diya wa hiya ثalaaثuuna xiqa وaثalaaثuuna jadaca وarbacuuna khalifa marka xadiidkan wuxuu tilmaamaya ana diyaة اlcamdi muqalada diyaة اlcamdi inay tahay mid la adkeeyey awala waa muhalatثo waa saddex qayboodun halkay tii hore shan ka ahayd ثaلaaثuuna xiqa ثaلaaثuuna jadc arbacuuna khalifa walaysa fiiha dukuur waa taqliid labaad waa wada dhadig wax labi kuma jiro wa hiya calى اljaani waxaanay ku waajibtay qofkii dhibaatada geystay casabadiisa kumaanay waajibin waa caawin karaa laakiin waajib kuma ah calى اljaani bay ku waajibtay waxaa kaloo yidhahdaan oo taqliida ka mida waa ayru hayru muajala yaani waa xaalla iyada muddo loo qaban maayo hadda dhig baa la odhanayaa wallahu aclam waxkama billahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamedi wcala alih wasaxbihi waslama tasliima kaiira